waxaan kaloo waraysi ka qaadnay cabdirasaaq cali cabtay oo ka yimid magaalada boston ee gobolka masachusetts dalka maraykan cabdirasaaq sidee u aragtaa banaanbaxan banaanbaxan si waan baan u arkaa marka hore waxaan u mahad celinayaa shacabka halkan isugu yimi ee soomaaliyeed iyo shacabka reer khaatumo aadna waxaan ugu mahad celinayaa websayteka cigaag dotcom isaga iyo shaqaalihiisa iyo mataqaanaa tafatirayaasha u jooga adduunka dacaladiisa aad baan u salaamayaa halkan oo maanta waxay noo tahay maalin farxada taarikhda weyn waxaanu ku cambaaraynaynaa oo aanu mataqaanaa isugu soo baxnay nimankaa soomaali diidka milashooyinka jooga ee sool sanaag iyo cayn ee ku haysta maamulka qaldan ee aan laga ogolayn ayaannu halkan u niminaan maanta ku cabbiraa aragtidayada iyo sida arrimaha iyagu yihiin marka arrimahaasaan maanta meesha u nimin
waaya cabdi aad iyo aad ayaa umasan